matayos cutubka lix iyo tobnaad
waxa u yimid farisiintii iyo sudukiintii iyagoo jarribaya oo waxay ka baryeen inuu calaamo cirka ka tuso wuxuu u jawaabay oo ku yidhi goortii ay makhrib tahay waxaad tidhaahdaan waxay noqonaysaa maalin wanaagsan waayo cirku waa guduudan yahay aroortiina waxaad tidhaahdaan maanta roob baa da'aya waayo cirku waa guduudan yahay waana kicimsan yahay waxaad taqaaniin sida loo garto muuqashada cirka laakiin ma kala garan kartaan calaamooyinka wakhtiyada waxaa calaamo doonaya qarnishareed oo sina leh calaamo se lama siin doono calaamaddii yoonis maahee markaasuu iska daayey iyaga oo ka tegey markii xertii dhanka kala timid waxay iloobeen inay kibis sii qaataan ciise ayaa ku yidhi iska eega oo iska jira khamiirka farrisiinta iyo tadukiinta markaasay isla wada hadleen oo isku yidhaahdeen
sababtaasu waa kibistii aanan soo qaadan aawadeed ciise oo gartay ayaa ku yidhi maxaad isula hadlaysaan rumaysadayaalayaalow ma kibista aydnaan haysan aawadeedba miyaadnaan weli garan ama miyaydnaan xusuusnayn shantii kibsood oo shantii kun cuntay iyo intii dembiilood oo aad ka soo ururiseen ama toddobadii kibsood oo afartii kun cuntay iyo intii dembiilood oo aad ka soo uruuriseen sidee baad u garan weydeen inaanan kibis idinkala hadlayn iska jira khamiirka farrisiinta iyo sadukiinta markaasay garteen inaanu ku lahayn iska jira khamiirka kibista laakiin waxbiridda farrisiinta iyo sudukiinta ciise goortuu dhinacyada kaysariya filibos yimid ayuu xertiisii weyddiiyey oo wuxuu ku yidhi dadku yay ku sheegaan wiilka aadanaha waxay yidhaahdeen qaar waxay yidhaahdaan yohanna babtisaha qaarna eliyas
qaar kalena waxay yidhaahdaan yeremyaah ama nebiyada midkood markaasuu wuxuu ku yidhi idinkuse yaad igu sheegtaan simoon butros ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi waxaad tahay masiixa ah wiilka ilaaha nool ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi waad barakaysan tahay simoon ina yoonis waayo bini'aadmi tan kuuma muujin laakiin aabbahayga jannada ku jira ayaa kuu muujiyey anigu waxaan kugu leeyahay butros baad tahay oo dhagxan ayaan kuu duldhisan doonaa kiniisaddayda oo albaabadii haadiiskama adkaan doonaan waxaan ku siin doonaa furayaasha boqortooyada jannada oo wax alla wixii aad dhulka ku xidho ayaa jannada ku xidhnaan doona oo wax alla wixii aad dhulka ku furto ayaa jannada ku furnaan doona markaasuu xertii ku amray inaana cidna u sheegin inuu masiixa yahay kolkaa dabadeed ciise masiix ayaa bilaabay inuu xertiisa u sheego inay waajib ugu tahay inuu yeruusaalem tago oo xanuun badan ka helo waayeellada iyo wadaaddada sare iyo culimmada oo la dilo oo maalinta saddexaad la sare kiciyo markaasaa butros gees u waday oo bilaabay inuu canaanto oo wuxuu ku yidhi ilaaha kaa hayo sayidow taasi weligaa kuuma noqon doonto laakiin butros ayuu u soo jeestay oo ku yidhi gadaal iga mar shayddaan yahow waad i xumaynaysaaye waayo waxyaalaha ilaah kama fikirtid waxaadse ka fikirtaa waxyaalaha dadka markaasaa ciise wuxuu xertiisii ku yidhi mid uun hadduu doonayo inuu iga daba yimaado ha dayriyo doonistiisa iskutalaabtiisana ha soo qaato oo ha isoo raaco kan doonaya inuu naftiisa badbaadiyo waa lumin doonaa oo ka naftiisa u lumiya aawadey wuu heli doonaa waayo nin maxay u taraysaa hadduu dunida oo dhan helo oo uu naftiisa lumiyo ama nin muxuu u bixiyaa naftiisa beddelkeeda waayo wiilka aadanahu wuxuu ammaanta aabbihiis kula imaan doonaa malaa'igihiisa markaasuu nin kasta ugu abaalgudi doonaa siduu falay runtii waxaan idinku leeyahay kuwa halkan taagan qaarkood sinaba dhimasho uma dhadhamin doonaan ilaa ay arkaan wiilka aadanaha oo boqortooyadiisa ku imaanaya